tracks on there and, and solos and sounds and stuff. I just
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimcaha koob iyo labaatanka bisha may sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aan idinku hayno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oon maanta kusoo qaadan doono waxaa iska bedelay dhaqankii hore soomaalida ee ahaa inaysan guursan ajaanibta guursan mahayo gabadhaan gun iyo baar la garanayne midaan goobi goobtay jirtaan idin garwaaqsiine gurin anaa markaa iska hadlay gurinagi gabdhiya wiilal badan meelay gobi taallo oo geesi wiilya ugaas goyni taladeeda goday iyo waxaa laga helaa gobolladeenniye waxaa kalood maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida israel iyo ururka xamaas ayaa gaaray heshiis xabad joojin oo labada dhinaca sida telefishinka masar uu ka soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu saraakiisha xamaas ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters in xabad joojinta ay bilaabatay labada aroornimo ee wakhtiga gaza jimcada maanta ah xabad joojinta ayaa lagu dhawaaqay kadib kulan xilli dambe oo khamiistii ah ay golaha amniga ee ra-iisul wasaare netanyahu ku yeesheen magaalada jerusalem xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan oo khamiistii wariyaasha la hadlay ayaa sheegay inuu dhowaan la hadlayo wasiirka arrimaha dibadda ee israel gabi ashkenazi blinkan ayaa intaasi ku daray inuu diyaar u yahay inuu u safro israel ilaa bariga dhexe haddii taasi ay u adeegayso hadafka looga gudbayo colaadda iyo gacanka geysashada hagaajinta nolosha israa'iiliyiinta iyo falastiiniyiinta isagoo sheegay inay rajeynayaan in warbixinadii ay arkeen ay dhab noqdaan dagaalka u dhexeeya israel iyo xamaas oo soo bilowday tobankii bishan mey ayaa galaftay nolosha boqolaal ruux iyadoo uu geystay burbur hanti ayna ku barakaceen shacab fara badan ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ivory coast golemo soro islamar ahaantaasina ahaa hogaamiyihii fallagada dalka ivory coast ayaa isaga oo ka maqan wadankaasi ivory coast waxa ay maxkamadantiisu ka bilaabatay shalay wadankaasi kaasoo lagu eedeynayo iskuday afgembi iyo in uu la shaqeeyey kooxo doonaya inay afgembiyaan madaxweyne alasan watara maxkamadeynta ayaa qaabka ku bilaabatay iyadoo difaaca soro ay ku adkaysteen in wakhti dheeraada la siiyo si ay u baaraan cadeymaha lagu soo oogay soro iyo sagaal toban kale oo lagu eedeeyey kiiska afgembiga diallo solomon oo ka tirsan kooxda difaacaysa hogaamiyaha maqan ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi darteed ayagu soo gudbiyeen loo ogolaaday in dacwadda dib loo dhigo ilaa iyo lix labaatanka mey qareenadiisa waxay cambaarayeen dacwadda ay ku tilmaameen inay tahay mid siyaasadaysan waxayna ay sheegayaan inaysan jirin wax caddeena oo sooro lagu hayo oo ku aadan in uu ka dambeeyey iskudayga shirqoolkaasi afgembi
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada nairobi kusoo diyaariyey qatar maxamuud xareed
sannadihii u dambeeyey waxaa bulshada soomaalida ah ku soo badanayay in ragga soomaalida ay guursadaan gabdho ajanabi ah ama in gabdhaha soomaalidu ay guursadaan rag ajanabi ah arrintaas ayaana dadka dhaqanka soomaalida u dhunduleela waxa ay ku sheegayaan inay tahay arrin waayadan ku soo korortay dhaqanka bulshada soomaalida dhaqanka bulshada soomaalida ayaa la rumaysan yahay inuu waxyaabo badan uga duwan yahay dhaqamada kale ee dadyowga kale ee adduunka haddaba maxaa keenaya in ragga soomaalidu ay guursadaan gabdhaha ajanabiga ah ama in dumarka soomaalidu ay guursadaan ragga ajanabiga ah dhaqan ahaan maxay ka dhigan tahay arrintaasi waa qodobka ah aynu toddobaadkan kusoo qaadanayno barnaamijka sooyaalka dhaqanka v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi waxaana barnaamijka marti iigu ah oo igala qaybgalaya cabdinaasir axmed barkhadleh iyo cabdiraxmaan maxamed maxumed oo ka mid ah dhallinyarada hal abuurayaasha dhanka dhaqanka iyo suugaanta ee ku nool magaalada nairobi marka hore labadiinuba kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka v o a asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu waanu dhownahay waadna mahadsantihiin reen iyo qoladiina v o ada waan dhownahay khadar khadar maxamuud xareed waana ku dhownahay v o a iyo adigaba waayahay su-aasha ugu horeyso haddaan cabdinaasir barkhadla siiyo marka laga hadlayo dhaqanka soomaalida iyo guursashada guurka ajanabiga ama in raggu ay guursadaan gabdho ajanabi ah ama in gabdhuhu ay guursadaan rag ajanabi ah muxuu ka qabaa dhaqanka soomaalida waa ku bidco dhaqanka soomaalida arrintaas dhaqanka soomaalida bidca bay ka tahay waa arrin bidcaah oo aad iyo aad bidca u ah weliba dhaliisheeda wadata tusaale markaan kuu soo qaato maamaada laleeyahy oo kaleento ilmahaagu hal mar buu hiila kaaga baahan yahay halkaa marna waa marka aad hooyadii guursanayso de haddii aad islaan oromo a guursato ama mid eritrean ama mid sudaaniis ama tu kaloo carbeedba ilah cid kalaba yay ahaan haddaad guursato iyadoo gabadha islaam tahay xitaa oon sharciga islaamka kuu diidaynin haddaad guursato gabadhaan kula af ahayn horta ilmahaaga kow saddex arrimood baa soo wajahay bulshada waxaa ka soo wajahaya caqabad caqabad taasoo ah in ilmahaagii la dhaho waa ina gudhuu waa ina hiblaayo waa ina kaneed oo adiga magacaagi lumo oo cay bulshada kasoo wajahdo kow la kulmahaya waa labo afkiisii hooyo ee adiga lagugu dhalay ee la rabay inuu dhaxal ahaan kaaga helo inuu dhinto oo af baaba'an noqdo oo heerkii laga rabay uu gaari waayo ayaa dhacaysa waa qodobka saddexaade dee dadka wuu ka sumadan yahay marka arrintaas waa ku bidco dhaqanka soomaaliga bidcay ku tahay markaad fiirisid xiliyadii hore horey ma u jiri jireen in ay ragga soomaalida iyo gabdhaha soomaalidu ay dad kaleo ajanabiya ay gursadaan maya ma dhici jirinba inta badan hadday dhacdana dee wax la arki jiray ma ahayn wax laysla fiigo oo ummad isla dhuuntay ahaayeen waxaa macquulaba haddii qabiilada soomaalida aad gadaal ugu noqoto inaad aragto qabiil shan iyo labaatan qabiil ilaa sideed sagaal abtirka laga tirsada ama toban iyo koo iyo toban oo laga yaaba inay islaanu meel ka soo gashay oo islaantii loogu magac daray inaad aragtaa macquul ah taasoo ad garanaysa in weli heerkii ay caqabado haysato lagu caayahayo ruuxan waa bahiblaaye naga daaya laleeyahay ad arkaysaa fara badan waana badan yihiin qabiilada soomaalida markaad hoos u dhex gasho arrimaha iyagaa marka waxaad halkaa waxaad ka garan kartaa xitaa qabiilada dadka soo galay waxaa laga yaaba inay soomaali ahaayeen xoogaa yara la gacan bidixeeyey oo arrimo khalada ku imaaday balse haddiiba ummad kale ay soo gashay dee weligaa kaama hadhayso sidaas waxay kuula soconaysaa jidhkaagu oo adiga kuula soconayo oo kaleento ama hooskaaga oo kaleento kuga ahaanaysa waayahay waan kugu soo noqonaya cabdinaasir waxaan siinayaa cabdiraxmaan oo barnaamijkan gala qaybgalaya cabdiraxmaan kusoo dhawow waan dhowahay khadar waxaa weeye sida uu cabdinaasir sheegay horta maahmaaha badan waa jireen maahmahadiisi laba eray bay isoo xusuusay aniga oo ah ninbaa wuxuu ahaa aftahan baa ereyga layahay waayahanubaa abgaan aan maqalaye marka wuxuu yidhi isagoo geel ceel uga heesahaya wiilaan hooyadii geed harweyn iyo huluul loo gelin meel habboon iyo hareer kama shuba wiili erey kale isaguna wuxuu yahay sheekh mustafa oo waxaan maqlay kale leh luuqadda afka soomaaliga yani markii arintii shisheeye tahay ama uu shisheeye ruuxa ku dhasho dee islaam luuqadeennibaa diintii kamida buu leeyahay oo maxaan ku dhahay caalamka wuxuu isku fahmaa ruux kastaba luuqadiisi hooyo iyo macalinkiisa oo hooyadii ah yaa lagu gaadhsiin karaa diinta marka sidaa uu sheegay arintaas waa arin gaf ku ah way dhici jirtay balse laakiin ma aha sida for example waxaad arkaysaa dad oo maaragtay gebigooda horeba gebigooduba ka maaragtay soomaalinimadku qaar luqad qalaad ku hadlaya qaar ay weji ahaan isbedeshay oo hindi hindi u ego laga yaaba inay hooyadii hindi ahayd yacni marka maxaan ku dhahay saas weeyaana maaragtay waxaa weeye arintaas waan ku raacsanahay ninkaas inay maaragtay ay ayna sax ahayn guurku waxyaalo badanoo khaladaadoo dhacana waan aragno dee nairobidina maarata ka dhacaysaayo maaratay mistegyo badan weyn adigu waxaad wax ka samaysay gabayo dhanka suugaanta ah oo ku saabsan dhaqanka iyo guurka marka horey ma ula kulantay dhacdooyinka noocan oo kaleta dabcan haa waan ula kulmayoo rag saaxiibaday ahoo maarata ii sheeg weliba ninaan aniga saaxiiba ahayn baa jiray oo dadkan hadda dee reer kenyaha ee aynu wada degannahay gabadh ka jeclaaday marka ninkii baan suugaan baan kula hadlay waayo afka dhaqankeenna waxaa kamid ahaan jirtay waagii hore sarbeebta kamid ahaan jirtay suugaantoo laisku suugaantii baa marka waxay noqonaysaa sarbeeb bay noqonaysaa marka ninkaas waan waxbaan u sheegayey marka gabay maanse ma ahe gabay baan kula hadlay ninkii mar waxaana ku yidhi garbasaar midii qaadatay gacanta saydhaaba inaan gabadh u raacaa ma aha oon gorgoriyaaye gambad iyo rag baa guudka daya gaaliya islaani oo galab miday soo arkaan geenyadoo tahay hadba seen gashaantidii kacdaa guudka uga eegan goololiya sarmaan iyo galool marka geedahan inay geeduhu geeda wada yihiin baan u sheegayay laakiin ay kala yihiin goololiya sarmaan iyo galool gacandhidoo jiifta giddigoodba geedahay galaan waana kala gaara ila garo godkaandhigila garo godkaandhigahayiyo gacantogaalaynta oo geed madow iyo higlada ha u gacan haadin wuu sii socdayoo marka waxaan idhi guryo guursan mahayo gabadhan gun iyo baar la garanayne midaan goobi goobtay jirtaan idin garwaaqsiine gurin anaa markaa iska hadlay gurinagi gabdhiya wiilal badan meelay gobi taallo oo geesi wiilya ugaas goyni taladeeda goday iyo waxaa laga helaa gobolladeeniye gebagaba anoo heli kariya gowga iyo laago gobta daharo joogtiya garbiya nagob gawaankeeda cidguduur wardheer iyo halkii gubo ka maansootay garawiya anoon gaarsiya gada ka heeneydin gaf maxaan u geliyon cid kale goloba noo meeri ah goloba noo meeri marka uu sii dheeryahay markii dambe maaragtay dhulkan marinahayay sheekada waxaa ku jirtay wuu dheeryahay markaan gabadh garaad dhalay rabiyo inan gayaankiya gunagada gurdumi iyo digbaan geeddiga u rariyay guryo samaqadaamurana waa gogoldhigeediiyo galbiskana waxaa looga dhigi geedsan dhagax buur geedsan dhagax buur marka ninkaas waxaan u sheegahayey yacni aslan anugu meel baan ka imaaday sooma inuu maaragtay dhacdhacba ayna inaana dhacdhicin inaana dhacdhicin baan u sheegahayoo maarata isaguna uu sidaasoo kale maarata uu ka digtoonaado oo uu meeshaas iska daayo laakiin igama yeelin waayahay maxay kula tahay maxaa keenaya ama keeni karaa in soomaalidu ay guursato dadka kalete ee ajanabiga ah niyo waxaan u malaynahayaa kolley waa salfudayd ereygaa salfudayd baan adeegsan karaa waayo dee nin kumanaan gabdhaheenii oo qurqurux badan oo qalanjooyina arkahayo inuu maaragtay ii sheeg naag ayna isku af ahayn laga yaababa hadday xataa isku diin yihiin isku dhaqan inayna ahayn maxaan ku dhahaayey sodohdeed iyo sodog waxaan ujeeda sodohdii iyo sodogitoona uusi aqoonin dee waxa u geeyaa waa faduul baan u arkaa laakiin de hadda adduunkii waa horumaray oo waa laisdhexgalay oo interaction baa dhacay dadka qaarna waxay sheegaan in dhaqankii hore in meelo loo baahan yahay in de adduunkii in la dhexgalo miyaa wax dhiba ku jira
dabcan haa waayo waxaa for examble haddaan kuu soo qato caalamka ninku markuu hogaamiyaha noqonahayo meesha ugu horeysa layska fiirsho waa waxaa weeye hooyada weeye madaxweynaha hooyada laga fiirshaa markuu dal shisheeye for example hadda obama oo kale hadduu dee hooyadii ay kenyaan ahayd inaan waxaan u malaynayaa aan loo dhiibeen dee hooyada loo fiirsho hooyadu waa naaska naaska moogta waa cajiib weeye marka taa darteed waxaa weeye saamayn badan buu leeyahay suldaamadoo kale for example suldaamadii soomaalida waxaa loo fiirin jiray hooyada ma ahan yan aabbaha weligaa yaalaha midda kale for example haddaan kuu sheego ma maqashin nin laleeyahay adeerkiibu raacay ninkanu abtigiibu raacay mooyaane adeerkiibu raacay miyaad maqashay ma jirto si kasta adeerki hadduu u xuma ama u fiicnaa lama dhahayo adeerkiibu raacay laakiin hadduu abtigii libaaxa abtigiibu raacay baa laleeyay hadduu abtigi xun yahayna abti meel xun laga raacaaba la yidhiba marka saas weeye waan kugu soo noqonaya cabdinaasir xilliyadii hore guurka siduu ahaa dhaqankeennii xilliyadii hore horta halku dhig buu guurku lahaa waxaa la dhihi jiray wax la yaqaano guurso wax la yaqaano halagu dhale wax la yaqaano guurso wax la yaqaano halagu dhale waxaa weeye gabadh hooyadeedii iyo aabaheedii iyo ehelkeedii iyo tolkeedii iyo xigaaladeedii la yaqaano unbaa lagu hamiyi jiray lana damci jiray guurkeeda haddana waxaad moodaa way duleeshaabo ama waa gabadhba ama waa haweeney inay arintu ku soo laabatay waxaa kale sida uu sheegay jiic arrimo fara badan baa ku duugan arinta hooyada waxaa ka mid a dhulku waa dhulka hooyo markaan dhul ka hadlayno waxaa la dhahayaa dhulka hooyo lama dhahayo dhulkii aabbo waxaa afka markaan ka hadlayno waxaa la dhahayaa afka hooyo hooyadu marka waa aas aaska maadaama marka wixii la raadinaya ay hooyo tahay adiga waxaa loo baahan yahay haddaad nin tahay inaad ilmahaaga hooyo fiican oo asalkooda afkooda dhaqankooda hidahooda arwaaxdooda iyo jinsigooda iyo barashadoodaba ilaalisa inaad guursataa lagaaga baahan yahay waa kow waa markaad nin tahay haddaad gabarh tahayna waxaa loo baahan yahay laba arag dibi intuu tago fuula qaalin geel ah ma dhacdo ma dhacdo ama rite intuu tago fuula sac lama arko waa qarni waliba weeyaan waa haddii ilahay kuusmagel hees baa waxay ahayd qaalin waliba awrkeed waxaa weeye gabarh baa tahay soomaali baa tahay nin soomaali ragga soomaaliyeed baa buuxa nin soomaali a guurso waxaa tahay nin baa tahay gabdhihii soomaaliyeed baa buuxa oo xalaal oo isaf garanaysaan oo sodoh leh oo siidi leh oo sodog leh oo qaraabo leh oo wax walbaad garanayso maxaad adeer kugu kalifa inaad dad ajnabi iyo daydayato dabadabaysato taas waxaan dhihi karnaa waa iimaan la-aan baan dhihi karnaa ama dhaqan xumaan dhihi karnaa laba tusaaloo yaryar haddaan kuusoo qaato tixaa aan tiriye soomaalidu khaladaad fara badan bay fahantay oo ka mid ah xagga waxbarashada xitaa khaladaad baa laga fahmay soomaalida waxay ka fahantay luuqadaha kale xitaa inay uga maaranto iyada afkeeday u qaadatayba ma ahan gabdhaha keliya in laga maarmahayo ama guurka keliya waxay u qaateen xitaa in afka laga maarmo marka mar waa anigii lahaa giddiga adduunka iskuul ubadka geystaaya in la gala tacliimta oo cilmiga guule laga keeno jahligana la gowraco ayaa gacalka deeqdaaya ha yeeshee gunnimo waa inaad geedib noqotaayo oo gaar wixii kuu ahaa aad ka gudubtaayo oo aad daba guclaysaa dadaan geni ku dheerayn geeska gees u siman aadamihii maadi gelistiiyo saynis guun ah fiisigis garbale sooshal garab yaale luuqadahaase waan kala gudnaa qoloba gaarkeeda inaan garab marno hooyadeen aan af garan weyno oo jibilna saaraa ajnebi tiisa gudanaya oo garaan lagu xidhaa laga gubtaayo aqoon-yahan garaadale adoo madax ahoo giigsan oo dadaan isgeyin maamulaha gorof la sheegaaye gardaad lama hilmaamiyo adeergaawuhu qoray mar waa anigiisaa lahaa gobaygaas waxaa la dhihi jiray galla mar kalena waa anigii lahaa haddii ilaahay idmahayo anoo la yaaban tacliimtan iyo waxyaalahan iyo falaanxumada qaarkeed haddaan kuu farfarayaa fuud boosh waa kow horyaal yurub la faystay fabrigaas farnaandiyo waxbay faaqidhayaan qaar baa isfeedho ragga faaniska u weyne mutacalin far soomaaliga faatixe aqooni faransiisna kuu qorahaye faris iyo jina warar muu faquuqmaan nafluhu kala fur weeyaane dhaladaa la fiirsado guryaha waa fidhiyo moosha islaantii fac weyn iyo caruur amase foodleyba filimaan shisheeyaa qabsaday faracyadeeniyo fooddaa regdaystoo gadaal laba far xiireene sarwaal fiiqan bay soo xidhaan mana fadhiistaane funaanado cidhiidhiya wataa loo faltamayaa fankii lagu wareeriyo haween faydan baa yimid fanaannimo la sheegtaa wakhtigan waa fantoo kale dhaqan sii faqiiroobayaan fooxushidayaa caashaqii faruuryaha afkiiyo feedhu qarinaysa fududaa fagaaraha la keenfigagix weeyaan furiin iyo garoob soo fataa faashinkaa dhalay dad afkoodii fooruhu la tegay oo fidada geeyey oo feex ku taalloo ra'yigu farandulaynaya waa sida findhicilkii wadaad sheegista u furanaya dhallinyaro haa waxaan idhi haa dhallinyaro fandhaal iyo fahmay furarka dhiishood oo aan fallaadhiya aqoonfaas wax lagu qooto oo kuu fayoobaa wakhtigan furuq ka joogaa waxaa weeye markaan tixahaas kuu soo qaadqaadahaya kala duwan iyo maaragtay dhaqankan isbedelay iyo balaayadan iyo waxan waxoo dhan wuxuu ka imaanhayaa aas-aaska wiilka guursanhaya gabadh ajnabi ah dee aabbihii baa dhaqmi jiray iyo hooyadii baa dhaqmi jirtay asal ahaan buu ka soo jeedaa meel xilluu ka soo jeedaa runtaan kuu sheegaynaa adeer xaqadaan sheegaynaa waxaa weeye gabadha dhaqmaysa ee iska raacaysa oo mada kaleento iyadana dee hooyadeed baan dhihin waxaanaa fiican iyo waxanaasan ilmuhuna kama soo hadha aas-aaska iyo qoyska si aad u og tahayba amuuro waa guri guriga markii aad joogto ee guriga intii ilaahay idmahayo ay hooyo fiican joogto ilmaha si edable loo barbaariyo afka lagu koriyo dhaqanka lagu koriyo hiddaha lagu koriyo ilmahaas wuxuu noqonayaa ilma hayin ah ku habboon soomaalinimadiisa ku habboon islaamnimadiisa fiirsanaya tilaabadiisa qaadaya ilmo nool buu noqonaya laakiin haddii aan la dhihin xagga u leex xagga u leex wax walbana waa caadi la yidhi laakiin waxaa la leeyahay in gabdhuhu ay guursadaan rag shisheeye ragguna ay guursadaan gabdho shisheeye waxaa keenaya guurkii soomaalida dhexdeeda oo adkaaday beelaha qaar oo la faquuqayo marka dhibaatadaas miyaysan jirin aan kala qaadno labaan u kala qaadayna faquuq wixii la faquuqay waa arrin gaara xagga inoo dhig waa arrin inaga inaga weyn oo jiilkeenan aan la da ahayn waa inaga ballaaran tahay taas waxay u baahan tahay qorsho dheer oo lagu tirtiro taas xaggaan dhigaynaa midda la faquuqay dee ilaadeer bay leedahay iyadaba aan la faquuqan oo ay guursan karto waxna ayna kaga lumayn guurkan adkaaday sababtu u adkaaday maxay tahay yaa adkeeyey xagee see u adkaaday ma nolosha adkaysay ma dhaqanka adkeeyey ma maalka adkeeyey wixii adkeeyaa loo baahanya haddii waalidiintu ay adkeeyeen waalidiinta ayaa sababaa inuu ilmuhu hallaabo haddii dhallinyaradu ay adkayseen dee iyaga laftoodaa u baahan in shaqa laga qabto marka see u adkaan karaaba wayba israbaan labadii qofe waa laba qof oo islaam waa laba qof oo soomaaliya waa laba qof oo isafgaran lama dhihi kara guur baa adkaaday ee waxaan dhihi karnaa dhaqan xumo iyo iimaan la-aan iyo xero dhaaf waxaa jira wax xero dhaaf la dhaho mugti gogol dhaaf iyo daw dhaaf daw dhaaf baan dhihi karnaa dhaqanka soomaalidu muxuu ka qabaa in wiilka marka uu gabadh doono oo uu doonayo inuu guursado loo diido muxuu ka qabaa dhaqanka waa khalad arrin khalada wey waa arrin khalada dhaqanka soomaalida khalad bay ku tahay waa dhici kartaa nin iimaan laawa ahoo beriis doon ah amaba igu soo riday leh oo fijaan afka u kala hayo inuu dhaho gabadheeda intaasaan ku rabaa oo gabadha xujo geliya wax dhici kara oo dhaqanka soomaalida ka dhici karta dee ninkaana iimaanlaa waa loo yaqaanaa iyo qaaqle waa nin iimaanla laakiin nin caadi ah markii laga hadlahayo oo nasab ah oo xalaal ah oo soomaali ah oo caadi ah marka laga hadlahayo ee uu gabadh soo doono nin kaleo soomaali ahoo xalaal ahoo nasab ahoon turxaanu soo gelin ee uu u imaadee uu dhaho gabadhaadaan rabaa ducaa inuu ugu daray ahayd maba ahaynba inuu ka hadlo waa marka dhaqanka caadiga somal midda kale dadka caadiga ee gabdhaha dhalay way xishoodaan waa dad xishooda oo iimaan leh laakiin ninkii aan caadi ahayn dee soomaaliya ma matelo waxa xun inama matela sideeda ninka la yidhaahdo ina xareedow waxa xun oo dhan inama matela sideennaba innaga haddaan soomaali nahay waxaa ina matela dadka fiican mahmaa soomaaliya waxay ku leedahay dabala geleeday boqol ku tahay ninkaa iimaan laawaha ah ee raba inuu gabadha iibsado ama kan diidayo ama kan hunguridoonka kulli inama matelaan dadkeennaa fiican baa haga un bulshadana inta fiican ayaa hoggaan u ah marka waxaa loo baahan yahay inteena fiican inaan ololo caalami ah qaadno dadkeenna aan u sheegno waxyaalaha khaladka ah dhallinyarada loo sheega inuu guurku xalaal yahay iyagu isu baahan yihiin dadka ajnabiga ah inuu soo gelahayay dhibaatooyinkiisana waa sida ninkan jiica uu inoo sheegay uu yidhi xitaa suldaanka waxaa laga fiiriyaa hooyada madaxweynihii waxaa laga fiiriyaa hooyada naagta uu qabaa la eegaa waad ogtahay aas-aaska guriga arrintu kama soo hadho marka waa in la ilaaliya arrimaha iyaga waxaan ku baraarujinayaa dhallinyarada waxaan idin leeyahay asalku waa maguuraan dhallinyaroy ku xisaabtama inaad idinku ishuran tihiin idinka ayaa ishuran afka iyo dhaqanka iyo hiduhuna waxay ku waari karaan ama ku barbaari karaan markaan inagu noqonno bulsho dhisan oo asal ahaan u dhisan iyo qoys ahaan waaya waan kugu soo noqonayaa cabdiraxmaan adduunka waayadan dambe dee waadii dimuqraadiyadda aadka uga hana qaaday dadka way isdhexgalayaan maxay kula tahay dhallinyarada iyo dhaqanka iyo sida laisku waafajin karo maaragtay isdhexgalkan adduunka ee dimuqraadiyadda horta dimuqraadiyadda iyo dhaqanku way kala yihiin waa laba kala weyn weeye dimuqraadiyadduna waa system dawli ahe ee ma aha yacno ii sheeg guurka iyo jinsiyadda iyo haddii alluu kuu sabogelyahay dhaqanka iyo ka mid ma aha hidaha iyo maxaa la dhahaayey asalka ka mid ma aha marka anigu waxaan leeyahay baasha yaan laysku darin way kala tahaye ismana isku dhinacna waxaa la dhihi jiray timahanagu isku dhinac ma xiirmaan marka isku dhinacba uma socoto dhaqanku waa wax soo jireena innagu waxaa weeye dad waxaynu nahay markaynu hore reer guuraa baynu ahayn markaad suugaanta dabagal ku samayso iyo waxyaalahaas waxaynu nahay dad aad moodday inaynu dunida la soconnay haddana reer guraabaynu saa ku nahay oo waayo dee nin kastaba ninkii beer qodan jiray de waxaa la qodataa la dhahaa ninkii geelayahaa way kala tahay moogtaan waa horaa waxaan maqlay nin la yidhaa ninkii la odhan jiray qamaan bulxan baa gabay isagoo dee berigii dhergidi miya ma aqan adugu gaaladii hore dalka markaas maarata markii gumaystuhu ku cusbaa dhulka iyo waxaa dhacday inuu isagoo ciidda sare jira dhulkan hawdka la yidhaahda yaali hundaha loo gura marka wuxuu leeyahay war yani ereyga war markaas oo sida idaacadna ma jirin hadee warka walba hundiyi walba meel heblo nooga yimaaday marka dad waxaynu ahayn adduunka la socda balse laakiin xoolo dhaqata ah oo dhaqankooda ku adag ninkan su-aal kalead isagana weydiisay su-aashaas waxay ahayd oon raba inaan yar taabto ninka markii gabadh loo diiday weligeed baa laysu diidi jiray ama xoolo ha la doono ama gabadha ninka ha la baxo waadhaweyta maalin dhaweyta maase waxaad aragtay meelahan miidiyaha dhex socotay maaragtay social mediaha oo intay gabadhu soo hadashay maanse ay qortay aanu ka daba jawaabnay yaa waxaa ku jirtay nin aan la hadlayay yacno duunyi iyo ninkii maal lahay dumarku raacaan ereygaasaa ku jiray marka taa waxaan leeyahay dee weligeed baa xoolaha wax lagu kala qaadi jiray oo ninkii geel badan oo maaragtay dee dabac dhaqda unbaa oo gaawiisu maaragtay culan yahay unbaa gabadha dee soo dooni jira oo qaadi jira oo maansooyin badan oo waxaa jira aanu ku xusnay inkastoo maaragtay ishag dee ay baashu dheer tahay oo ay siyaabo kala duwan u hadlayso hadda tan ayna meesheeda ahayn marka waxaan leeyahay anigu way kala tahay dimuqraadiyadda iyo dhaqanku waayahay gabagabadii barnaamijka ayayna kusii dhownahay cabdinaasiir si dhaqanka aan looga tegin oo dhallinyaradu dhaqanka aysan oga tegin soomaaliduna isku guursadaan wiilasha iyo gabdhuhuba maxaa xalka u aragtaa dhaqanka suu wax u arkaa dhaqanku xalka wuxuu u arkaa in ilmaha lagu barbaariyo inuu isri leeyahay asal oo af leeyaho dhaqan leeyaho hidda leeyahy ilmaha markii lagu barbaariyo cidda isaga gayaankiisa ah ee geyda oo ah gabadh soomaaliyeed la af alla dhaqan alla diin alla dhul alla hidda ah markii wiilka lagu barbaariyo gabadhan sidoo kale lagu barbaariyo ilmuhu wuxuu noqonayaa ilmo ka dhisan xagga qoyska mar haddii qofku aas-aaska hoosyo qoyska ka dhisan yahayn waxaan dhigi karnaa sida uu korka uga halaabaayo waa un masiibo qofka la soo diristay waa wax xagga ilaahay ka imaan kara laakiin barbaarinta anugu waxaan aad iyo aad xoogga u saarahayaa ilmaha in laga dhiso barbaarinta qoyska taas ayaan kusoo gebagabayn lahaa waana kula dardaarmi lahaa waalidiinta soomaaliyeed inay ilmahooda ka dhisaan qoyska oy salka ka soo dhisaan weel salkaa laga unkaa waa in ilmaha guryaha laga soo dhiso saas ayaan leh gabagabadii cabdiraxmaan waad mahadsan tahay anigu waxaan leeyahay bal sidii hore ha lagu soo laabto oo maaragtay dadkii hore ee macquulgalka ahaa iyo hidaheedii iyo suugaanteedii iyo barbaarintii wanaagsanayd iyo meeshii aslan asal aynu ka nimaanay yacni iyadoon maaragtay dee baashu ay kala tahay baadiya iyo magaalay kala tahay laakiin miyi iyo magaalaba inaynu ka guurateenna ma ah marka saasaan ku leeyahay dhammaanna dhallinyarta soomaaliyeed waxaan leeyahay dee yaan lena xaggeenna laga soo dhicin yani waxaa la dhihi jiray muusku yuuse xaggeenna ka dhuucin aad ba umaadsantihiin idinkaa mudan aad iyo aad baad mahadsantiin idinkana waan ku mahadsantiin barnaamijka aad naga soo qaybgeliseen aan ka hadalno waa hagaag dhegaystayaal aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdinaasir axmed barkhadle iyo cabdiraxmaan maxamed maxamed oo ka mid ah dhallinyarada halabuurka ee ku nool magaalada nairobi waxayna igala qaybgalayeen barnaamijka sooyaalka dhaqanka ah ee v o a tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamij ka la mid ah nabadgelyo
markanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacadda duhurnimo iyadoo bilowga bisha juun ee fooda nagu soo haysa uu bilaaban doono koobka qaramada yurub ayay xulalka ka qaybgalaya kuwooda ugu waaweyn ay ku dhawaaqeen toddobaadkan ciyaartooyda u matali doonta tababarayaasha xulalka faransiiska jarmalka burtuqiiska ingiriiska talyaaniga sbain iyo kuwo kale oo dhowr ah ayaa sii daayay magacyada soddonka laacib ee hordhaca u ah afarlabaatanka laacib ay ugu dambeyntii la shartigi doonaan tartanka oo ay martigelin doonaan ilaa iyo siddeed waddan oo ku yaala yurub sanadkii hore ee labada kun iyo labaatankii ayaa lagu waday in la qabto laakiin covid sagaal iyo toban dartii ayaa dib loogu dhigay sanadkan koobka qaramada yurub koob iyo tobanka juun ilaa koob iyo tobanka juulaay ee sanadkan ayaa la filayaa in afar iyo labaatanka xul ee ku tartamaysa ay ku dheelaan koob iyo toban magaalo oo ku kala yaala sideed waddan oo kale ah ingiriiska talyaaniga jarmalka holland ruushka azerbaijan scotland iyo hungari ruushka shalay ayuu ku dhawaaqay in taageerayaasha ajnabiga ah ee horey u haystay tikidhada lagu daawado ciyaaraha uu u ogolaan doono inay viisa la-aan ama dalkugal la-aan ku galaan magaalada st petersburg ee oo boqolkiiba konton garoonadeeda kubadda cagta u fasixi doonta inay soo galaan taageerayaasha wararka kale ee ciyaaraha waxaa ka mid ah maamulka magaalada madrid ee caasimadda sbain ayaa sheegay in boqol iyo soddon askari oo boolis ah la geyn doono faras magaalaha madrid maalinta sabtida berito ah si ay uga hortagaan dabaaldega taageerayaasha kooxaha atletica madrid ama real madrid oo la filayo in mid ka mid ahi uu ku guuleysto koobka horyaalka sbain ee laliga tallaabada ciidamada loo dhigayo caasimadda ayaa lagu sheegay si loo xaqiijiyo in dad tiro badan aysan isugu imaan hal goob sababo la xiriira amarada lagu ilaalinayo faafista cudurka covid atletico oo hadda laba dhibic ka sarreysa reaal ayaa ciyaarta ugu dambeysa ee horyaalka sabtida la dheeli doonta reaal vayadoid si ay horyaalka ugu guuleysato markii ugu horreysay tan iyo sanadka ayay u baahnaan doontaa inay garaacdo vayadoid waxay kaloo ku qaadi kartaa horyaalka in reaal madrid ay ku guuldaraysato inay ka badiso via reaal laakiin haddii reaal madrid ay badiso atletica madridna laga badiyo ama xitaa ay barbardhac gasho waxaa horyaalka ku guulaysan doonta reaal madrid ugu dambeyntiina horyaalada ingiriiska iyo talyaaniga waxaa mar hore koobka ku kala guulaystay manchester city oo hanatay kan ingiriiska iyo inter oo qaaday horyaalka talyaaniga laakiin waxaanan weli lagu kala bixin boosaska labaad saddexaad iyo afraad oo muhiim u ah kooxaha xilli ciyaareedka dambe ka qaybgeli doona koobka naadiyada horyaalada yurub dhinaca ingiriiska manchester united ayaa xiratay kaalinta labaad laakiin kooxaha chelsea liverpool iyo leicester city ayaa isku haysta boosaska saddexaad iyo afraad talyaaniga inkasta oo ay atalanta xaqiijisay in ay xilli ciyaareedka soo socda ka qaybgeli doonta koobka naadiyada yurub haddana iyada ac milan napoli iyo yuventus ayaa ku loolamaya kaalimaha labaad saddexaad iyo afaraad natiijooyinka ka soo baxay ciyaarahaasi dhegaystayaal haddii uu rabi raalli ka noqdo barnaamijyadeenna xiga ayaad ku maqli doontaan xubinta ciyaaraha duhurnimadan waa naga intaa
idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa naga intaa dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo